magaalada baraawe ee caasimada maamulka koonfur galbeed ayaa lagu qabtay tababar ku saabsan maareynta shaqaalaha dowladda hoose ee degmada kaas oo diiradda lagu saarayo horumarinta hanaanka maamulka iyo adeegyada bulshada tababarka waxaa ka qayb galay agaasimayaal ka tirsan waaxaha dowladaha hoose ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka iyo shaqaalaha dowladda hoose ee degmada baraawe cumar cabdulaahi maxamed guddoomiyaha degmada baraawe ayaa ka warbixiyey ujeedka tababarka loo qabtay
aqoon isweydaarsi oo halkan ka bilaaban doona maanta haddii ilaa yidhaahdo muddona soco doona muhiimaddiisuna ay tahay dadkan siday maamulka siday maamul wanaagga u baro lahaayeen siday magaaladooda u maamulo lahaayeen siday wax u horumarsan lahaayeen siday wax u qabsan lahaayeen ilaa ninanna wax uma qabto mogta dadka ayaa la rabaa inay wax qabsadaan inta badan marka insha allahu tacaala shirkaasaa noo furma doono marti safar soo gashay oo qarash soo galayoo dee meel aan hoygooda aan joogtana way nala joogtaa waxaan rabnaa marka in dhagaha la furo maskaxdan lasoo diyaariyo waxaan enerjiga dadkan ay bixinayaanna aad loo dhuuxo sida ay odayaashu sheegeenna waa maqlayseen shahaadooyina la bixi doonaa shahaadooyinkaasaan waxaa lagu dhisi doonaa darajooyinka iyo shaqooyinkaasna hadhow dadka qaban doonaa tababarkan ayaa kaalin ka qaadan doono in la xoojiyo xirfadaha shaqaalaha dowladda hoose lana horumariyo adeegyada ay bulshada u hayaan iyadoo loo marayo maamul hufan iyo maareyn shaqaale oo casri ah